نعمة الكبرى الله على العالم وهو سيدي الله بني آدم صاحب اللواء يوم المحشر munaasabad lagu xusaayay islamarkaana lagu weyneynayay dhalashada nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada mandheera munaasabadan oo ka qabsoontay masaajidka alnuur ayaa waxaa kasoo qaybgalay culummada ahlusunna waljamaaca iyo qaar ka mid ah shacabka mandheera ugu horeyn culummada ahlusunna iyo shacabka wehlinayay ayaa socod dheer ku soo maray wadooyinka halbowlaha u ah magaalada mandheera ayagoona ugu dambeyn socodkooda kusoo gunaanuday masaajidka alnuur culummada ahlusunna ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda maalintan ay u leedahay muslimiinta ayagoona ka sheekeeyey taariikhda nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
saxaabiga xabru umma ummadda caalimkeedii ahaa wa turjumaanu lqur'aan ahaa qur-aanka turjumaankiisa ahaa cabdulaahi binu cabaas radiallahu canhuma asigii aabihiiba allah ka raali noqdo ee markuu fasirahayay aayaddan qul bifadlillaahi wa biraxmatihi afali- fabidaalika falyafraxu markuu fasirahayay wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi fadliga ilaahay waa cilmiga raxmaddana waa rasuulka buu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi asagoo ku soo deliishaday isla aayadii hadda aan so aan sheegaynay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin tafsiirkaas cabdulaahi bin cabaas inuu sidaa ku fasiray aayadda waxaa soo guuriyey mufasirka weyne jalaaludiin asuyuuti ayaa soo guuriyey tafsiirkiisa la yidhaahda adurru lmanhuur ayuuna ku soo guuriyey oo halkaas aani karan ayuu ka eegan karaa marka marka nebiga calayhi salaatu wasalaam la weyneynhayo oo lagu farxahayo dhalashadiisa oo la muujinhayo oo laga sheekaynhayo siiradiisa iyo taariikhdiisa qur-aankaa lagu camalfalhaya amarkaas ilaahay baa la fulinhayaa qur-aankaa lagu camalfalhayaa la dabaqahaya qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu ee wax meelaha laga soo qaatay iyo wax iska caada ay midna ma aha midna ma aha sidoo kale qaar ka mid ah shacabkii kasoo qaybgalay xuska dhalashada nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa sidan dareenkooda uga hadlay aljamaaca madheer ah magaciiga loo yaqaan maxamuud ibraahim cumar oo la yidhaahdo dadkan asi yaqaana xaaji colaadaas i yaqaano oo ree madheera ah maanta waxaan u soo bannaan baxnay mawliidka nabi maxamed dhalashadiisa allahuma salla wasallam calayhi ayaan u soo baxnay meeshaa lasugu imaaday jeclaanta iyo xubbiga nabi maxamed laftiisa aan isugu imaadnay annagoo ninna ku xumaynaynin nabigaynana jecel ayaan u soo baxnay marka waxaan jecelnahay adduunka inta lagu nool yahay nin walbaba diinaad leeyahay diintahayna ayaan qaweynaynaa nabigaynaan raacaynaa markaasaa aawadeed bannaankaan usuga- u soo baxnay bannaanbaxayna waa ku aan anaga diyaarsannay اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وصحبه meeshaan waxaan ku soo dhoweynaynaa mawliidka nebiga calayhi salaatu wasalaam mawliidka mawliidkiisa nabad allah nagu gaarsi bashbash iyo barwaaqo iyo bashbash meeshaan waxaa waaye magaalada mandheera xortii dhan baa isugu imaatay wal sunna wal jamaaca kor allaha ka dhiga meelay joogtaba aa- ee adduun iyo aakhare meelay joogtaba nuurka allaha saara dal iyo dibad dal iyo dibad meelay jirtaba nabad allaha ka yeelo annagana nabad allaha naga yeelo nuur iyo bishaaro allahna siiyo nafaxaadiyo waaweyn allahna siiyo maxaa waaye bishaaro daahir ibraahin oo joogta mandheera marka insha allah ilaahay idinkiis maqaankeenna kor allah ka dhiga wal sunno wal jamaaca mawlidtu fiih maalinkan markii la su-aala nabigu wuxuu yidhi waa maalintii lay dhalay asagoo sooman maxaad u soomantahay markii la yidhi wuxuu yidhi waa maalintii la i dhalay soon oo cibaadada ugu fadli badan cibaadooyinka ka mid ah yaa lagu tacdiimiyey oo nabigu ku tacdiimiyey calayhi salaatu wasalaam shay mubaax oo innagu aan samaynin oo iska bannaan oo marka ama ammaantiisa ah ama muslimiin isku imaata ama sadaqa lala baxaa marka soonkaasayban baal ka soo roogi karinba marka waa wax sugan waa wax ilaahay loogu dhowaan hayo waa wax adiladiisa aan meesha lagu soo koobi karin waa wax laga hadli doono culimmadu ka hadli doonto maanta waa farxad maalin farxadeed weeye waa shicaarka islaamka islaamka wakhtigu nabigu usoo dhashay weeye si kastaba ha ahaatee sannad walbo bisha rabiicul awal ayay culummada ahlusunna u qabtaan munaasabad lagu xusaayo dhalashada nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee عليك سيدي يا نبي يا إمام الهرم cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta sta ismaamulka mandheera